wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda xarig jarka dhismaha xarun cusub oo ay ku howlgali doonaan maamulka deegaanka gubadley wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan daallo xildhibaan afcadey iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka hadlay xafladdaasi loo sameeyey xarig jarka xarunta deegaanka gubadley waxa aynu ku ammaaneen shacabka halkaasi dadaalka ay u galeen dhismaha xaruntaasi oo noqon doonta goob lagu fuliyo adeega dadweynaha codsiga reer goodley ay u soo dhiibeen siyaasiyiintan insha allahu tacaalaa anigoo magaca xildhibaanada halkan jooga ku hadlaaya fariintaad noo dhiibteen reer goodley waan qaadaynaa hadduu ilaah yidhaah
inta ka qayb qaadatay habaynta iyo dibudhiska gubadley oon aan caawa joogno oo degmadeedii xiriga laga jaray dhammaan shacabka gubadley waxaan idin ballan qaadaynaa annaga sida uu u sheegay wasiir daalo in aan fartiinta aadna farteen aan qaadi doonno insha allahu siyaasi ahaan mas-uuliyiinta ayaa qiray in dadaal ay ku bixin doonaan sidii deegaanka gubadley loogu aqoonsan lahaa degmo kadib markii odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka leh ay soo jeediyeen taladaasi annaga siduu ka dhawaajinayay saaxiibkay dhowr iyo toban waddo ayaan xarig aan dhagax dhignay aa qaarna waa dhammaadanoo xarigaan ka jarran qaarna waa socdaan shaarican jamhuuriyana ayaan dhowdaanaga dhagax dhignay inuu socdaan rabnay midkan ka imaanaya kaysanay soo aadayana waa soo socona haddii ilaa yidhaahdo midkan xaliimeheedka ka imaanaya ceel caddogelaayana haddii ilaa yidhaahdo waa ka tashanaynaa waana bilaabaynaa meeshaan aad karakeyjig hadda waxaan cunno majidkaan laga sii bixinaayo marka inaad laami ku raaxaysan managa makeena waa rabnaa